bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka ugu waaweyna waxaa ka mid ah guddiga fatahadaha qaranka oo sheegay deeqihii soo gaaray inay u qaybinayaan dadka ku nool deegaanada fatahadaha oo ay ka geysteen webiyada dalka maamulka gobolka banaadir oo kulan afurina u sameeya wakiilla ka socday dowladda cumaan oo maalmihii ugu dambeeyey howlo samafalaha ka waday magaalada muqdisho maamulka isbeddelka xoogga oo sheegay inay haystaan adeeg ku filan oo u sahlaya ciidamada xoogga dalka inay ka heli karaan isbeddelka adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin gurmada horle oo lagu soo warramaya in la gaarsiinayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka dibadda waxaan inkugu soo gudbin doonaa duufaano halis ah oo daadad iyo dabeyle xoogan wata oo ku dhuftay qeybo badan oo ka tirsan dalalka ku yaala geeska afrika kuwaas oo sababay dhimashada soddon qofood
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waa subaxnimo arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo sideed iyo toban kusoo dhowaada warkiio fidsan guddiga fatahadaha qaranka ee dalka ayaa sheegay deeqihii iyo lacagihii soo gaaray inay doonayaan inay si deg dega u gaarsiiyaan dadka ku nool deegaanada fatahadaha ay ka geysteen webiyada dalka deegaanadaas oo ku yaala gobolka hiiraan deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar oo ah guddoomiyaha guddiga gurmudka qaranka ee fatahadaha webiyada dalka ayaa arintan ka warama waxauna yidhi
ilaa iyo hadda waxay adduun ama lacag lahayo iyo agabba la qaybiyo lacag hal milyan oo dollar ah ayaanu u qaybinay geyna doonaan guddidu sida ugu dhaqsaha badan iyo xildhibaanada oo xubno ka ahi gobolada iyo goobaha iyo degmooyinka ay ku dhufteen fatahaaduhu ama ha ka tirsanaato hirshabeelle beledweyn iyo hiiraan meelaha hoos yimaada ama gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland gedo jubbada dhexe iyadoo toos loo tegi doono goobtii ay gaadheen dhibaatooyinku guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadaha dalka ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay wadeen howlo gurmad ah oo lagu gurmanayo dadka ay fatahaadaha dalka saameeyeen ee ku nool qaar ka mid ee magaalooyinka gobolada dalka maamulka gobolka banaadir ayaa kulan afurina u sameeya wakiilla ka socday hay-adda dalka cumaan ee gargaarka oo maalmihii ugu dambeeyey howlo samafala ka waday magaalada muqdisho waryahayaga nuur siciid haliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maamulka gobolka banaadir ayaa kulan afura u sameeyey caawa madaxda hay-adda samafalka cumaan oo maalmihii ugu dambeeyey degmooyinka muqdisho ka waday howlo samafal ah oo bulshada soomaaliyeed ee danyarta ah gaarsiiyey deeq raashiin ah si ay ugu maarayaan noloshooda inta lagu guda jiro bisha ramadaan kulankani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha dowladda hoose xamar duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso ayaa afurka kadib hay-adda samafalka cumaan uga mahadceliyey howlaha gargaarka ah oo ay ka fuliyeen gobolka banaadir anoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka banaadir inaan aada uga mahad celinno sida deeqsinimada leh oo ay runtii boqor qaabooska iyo dowladdiisa iyo shacabkaba oo suldanada cumaan ay runtii shacabka soomaaliyeed ugu deeqeen tana nutusaysa sida walaaltinimada iyo kalgacalka ay runtii u danaynayaan shacabka walaalahooda ah soomaaliya iyo cumaanna waxay lahaan jireen taariikh aada u fog oo xadaaraddii hore la socota oo muddo sano kun sano iyo ka badan haddana in xiriirkaasi wixii lasii xoojiyana waa ka dardaaranay dhowaanna markay ku noqdaan dalkoodana inay runtii naga gaarsiin doonaan shacabka soomaaliyeed iyo madaxdoodaba sida aan ugu faraxsannahay imaatinkooda marka intaas ayay ku saabsanayd afurka aadaan uga mahad celinaynaa mar kale waa mahadsanyihin gudoomiye ku-xigeenka hay-adda samafalka cumaan maxamed al dahli waxa uu sheegay in hay-adda ay sii wadi doonto barnaamijyada samafalka ah oo ay ku caawinayso ummadda soomaaliyeed maadaama lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan
كالعادة كل سنة ونحن من ضمن الفريق ال- الذي قاد هذه الحملة بتوزيع ما يقارب 34 ألف طرد على الصومال ونحن ما زلنا آه، في المهمة وإن شاء الله ماضيين إلى الشمال لكي نتم المهمة هناك آه، طبعا في هذا الشهر الكريم لنا شرف عظيم أن نقوم بهذه المهمة لأخواننا وأهلنا في الصومال ونقول لهم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وأعيد مرة أخرى وأشكر سيادة المحافظ على كرمه وعلى ضيافته اليوم والالتقاء به وكل عام والجميع بخير kulan kadib ayaa duqa magaalada muqdisho injineer yariisow waxa uu bila sharaf guddoonsiiyey madaxda hay-adda samafalka cumaan nuur saciid taaliil telefishinka qaranka soomaaliyeed
waa mahadsantaha nuur maamulka isbitalka xoogga dalka ayaa sheegay in haatan isbitalka ay u dhammaystiran yihiin adeegyada kuwaas oo u sahlaya ciidanka xoogga dalka inay ka helaan adeegyada caafimaad ee uga baahan yihiin isbitalka hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka doctor mahad cabdulaahi nuur oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in haatan adeegyo ku filan isbitalku haysto taasna ay kaga mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo qalab gaarsiiyey isbitalkaas
isbitaalka xooga dhaawacyada marka la keeno waxaa isbitaalada qaar bareebadyo ah isbitaallo kale ah loo diri jiray laakiin maanta wixii ka dambeeya isbitaalka ciidanka xooga wuxuu leeyahay saaladii qaliinka bukaankii meeshii oo yani lagu qali lahaa dhakhaatiirtii qali laheed waa haysanaa qalabkii waa helnay yani maanta maba jirto qof oo ciidanka xooga dalka in ama bareebad la geeyo ama meel kale la geeyo yani maanta baahidaas oo yani runtii ahayd baahi taagan maanta alxamdulilah madaxweynahana uu buuxiyey gurmada horle ayaa lagu soo waramayaa in la gaarsiiyey dadkii ay saamaynta ku yeesheen fatahaadaha webiga shabeelle ee magaalada beledweyne waryahayga cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan ka soo diray beledweyne
daaqda lacageed oo ka timid golaha dacwada albayaan ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa loo qeybiyey qoysas dayeer ah oo ku nool duleedka magaalada beledweyne gaar ahaan tuulada banaaneeye siddeetan qoys oo ka mid a dadka danyartaa ee ka barakacay fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne oo ku nool tuulada banaaneeye ayaa u mahad celiyey cilmawdiinka lacagtani soo gaarsiiyey
saaqada ilaahay soo dhiibay oo bili-aadankahayna towkaana looku soo dhiibay saakay noo bilaabatay ilaahay hanoo soo siyaajo idinkana waa mahadsanti waxay gaaraydaa konton kontonay gaaraysaa ilaahay hanoo soo barakeeyo iyadana allaha noo cafo maadaama aan ahaa dadkii qaxootiga ahaa ee ka barakacay magaalada beledweyne ku barakacay bannaanka ku aadan bannaanayay agteeda dacwadda albayaan waxayna soo gaarsiiday lacag beeqa ay la soo baxeen dad islaamho walaalaheenaahu waxay noo soo gaarsiiyeen sidii loogu talagalay lacagtaas waana la siiyey waan uga mahad celinaynaa ilaaha mahad iskale dadka walaalaho deeqdaas la soo gaarsiin uga mahad celinayna cali xasan waa suge oo ah wakiilka markaasi loo soo wakiishay deeqdan inuu gaarsiiyey dadkan ayaa ka warbixiyey qaabka ay u socoto qaybinta lacagta walaalayaal saad arkaysaan waa halkan maanta waxaan qaybinay deeq lacag ah oo ay ku deeqeen ummadda tabaaleesan ee ka barakacay magaalada beledweyne oo biyuhu ay barakiciyeen deeq lacageed oo gaarayso afar kun oo doolar deeqdaas lacageed waxaa la gaarsiiyey qoysas ka kooban ilaa siddeetan qoys oo ka faa'iidaystay qoys walba wuxuu helay qoysaskaas ayaga ah konton doolar oo lacagta maraykanka ah lacagtaas ayadaa waxaa ku deeqay qoysaskaas tabalaysan ee soo barakacay ee ku soo barakacay deegaanka bannaaney ee duleedka magaalada beledweyne golaha dacwada albayaan ee magaalada johannesburg gaar ahaan jamaacada masjidka imaamu shaafici waxaanu leenahay waxaad la baxdeen ilaahay subxaana wa tacaala ha idii barankeeyo meeshii aad ka soo bixiseenna ilaahay subxaana wa tacaala bedel khayr qaba ha idii soo geliyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu sidaa darteed lacagtaa ayada oo golaha dacwada albayaan gaar ahaan jamaacadda imaamu shaafici ay soo sadaqaysteen waxay soo gaarsiiyeen sheekh cabdifataax shimbirow sidaasna wuxuu ku soo gaarsiiyey cabdishukuur ismaan s n t v beledweyne roobabkii saacdii ugu dambeeyey ka da-ay magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay saameyn ku yeesheen adeegyadii iyo dhaqdhaqaaqyadii arrimaha bulshada ee magaaladaasi beledweyne aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkaani ka soo diray kismaayo
roobabkan oo in ka badan toban saacadood ka da-aya magaalada kismaayo ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana gabi ahaanba xirmay waddooyinka muhiimka ah ee magaalada kismaayo iyadoona sidoo kale ay saameyn xoogan ku yeesheen roobabkan goobaha ay degan yihiin dadka danyarta ah ee barakacayaasha ah ee ku nool magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo ka duulaya badbaadinta dadkaasi ayaa waxa ay bilaabeen sidii gurmud ballaaran loogu fidin lahaa dad uu guri ay deganaayeen ay ku soo dumeen waxaana arrintaasi gacan weyn ka geystay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland uu horkacayay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo booliskii saakay waaga baryay roobkii dhexdiisa waan tagnay meelo kala duwan kaaman fara badan oo qaxooti barakacayaalla aan ku booqannay runtii meeshaa waxaan ugu tagnay dhibaato aad u badan iyo dadkii iyo bulshadii ay saamaysay oo guryihii iyo raashinkoodii iyo meelii ay hoyigeedii dhan ay biyo buuxaan baan ugu tagnay saakay oo carruurtu hata ay sariiraha kor seexdeen runtii waa arrin aad looga danqado haddana ilaahay subxaana wa tacaala keenay marka waxaan u diraynaa baaq hay-adaha gargaarka oon u mahadinayna oo mar walba nala garab taagan haddaba iyadoo roobabkaasi ay ka da-een magaalada kismaayo saameyn xoogan ay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale nolosha dadka danyarta ahi ayaa haddana waxaa baaq ka soo saaray gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni oo maantay shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo waxaanuu eedeyn xoogan u jeediya hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka kuwaasi oo aan waxba u qaban dadka danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo
ilaa saaka roobkaas waa dhex soconay annaga iyo maamulka degmada iyo haddii ilahay mas-uuliyiin kale hal hay-ad oo intay soo kacday dadkaas u soo gurmatay ilaa iyo hadda ma hayno bal maxay marka qaban maxay idiin qaban karaan waxba idiinma qaban karaan ka dowlad ahaan annagu jubbaland ahaan diyaar baan nahay wixii aan idiin qaban karno waa idiin qabanaynaa waa idinla dhibaatoonaynaa waa idinla xanuunsanaynaa waan idinla dhargeynaa ka dowlad ahaan tallaabada ugu horraysan qaadayna waxaa waaye biyahaan horta magaalada sida looga saari lahaa inaanu abaad u tabaabshaysanayna haddii aan la yidhaah agab badan iyo haddii ilaahay kuu samagol yahay qalab badan oo lagu siibana ma hayno runtii markee dowladduna way cusub tahay wax agaba iyo wax dhaxala oo dowladii hore laga dhaxlayna ma jiraan laakiin ilaahay baan isku hadlaynaynaa awoodayada iyo maskaxdeedana waa kaashanaynaa roobab aad u xoogan ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxay ka da-ayeen degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana saameyn xoogan ay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada kismaayo waa mahadsantahy aadan ugu dambayntiina war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in soddon qofood ay ku dhinteen roobab dabaylo watay sidoo kalena afar ruux oo kale ilaayo hadda la la-yahay waxaa jira khasaare badan oo kale oo soo gaaray xoolaha iyo sidoo kale beero dhismayaal ayaa lagu waramayaa sidoo kale duufaantu in ay burburisay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan sayrici ayaa kormeer indhaindhayna wuxuu ku sameeyey deegaanada iyo weliba tuulooyinka duufaanada iyo roobabka ay saameynta ku yeesheen wuxuu sheegay in gurmad deg dega haatan la gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada sida weyn roobabka iyo duufaanada ay u saameeyeen ee ku yaala gobolada owdal saalix saaxil iyo sidoo kale magaalada salal waxaa sidoo kale gargaarka la gaarsiiyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen iyadoo la daadguraynayo dadka goobaha go-doonka ah ku jira qaramada midoobe ayaa waxay shaacinaysaa in ilaayo hadda aanan la gara karin baaxadda ay gaarsiisan tahay khasaaraha ka dhashay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay deegaano ka tirsan somalilan waxaana qaramada midoobay arrintaas ee u sababaysay isgaarsiinta iyo waddooyinka oo aada ugu burburay roobka fatahadaha watay ee ku dhuftay deegaano ka tirsan somalilan warkii subaxnimo oo dhegeystayaal aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naginta dhegeystayaasha warkan oo seega waxay dib kaga daalcan karaan boggaan internet ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net